dhallinyarada soomaaliyeed ayaa safar tahriib ah oo ay kusii mareen saxaraha ku tegay dalka liibiya oo ay doonayeen inay uga sii gudbaan qaaradda yurub iyagoo adeegsan lahaa marinbiyoodka halista ah ee mediteraneanka kaasoo ay ku dhinteen kumanaan muhaajiriin ah ka hor intaaysan gaarin xeebaha dalalka talyaaniga iyo malta dhallinyarada oo tiradooda ay gaarayso boqol toddobiyo toddobaatan ayaa laga soo badbaadiyey xabsiyo muddo dheer ay ku jireen oo gudaha liibiya ah iyo kooxo magafayaal ah oo madax furasho u haystay halkaasoo ay kala kulmeen tacdiyo xoog leh iyo jirdil boqol toddobiyo afartan ka mid a dhallinyarada ayaa laga dejiyey magaalada muqdisho halka soddonka kalena laga dejiyey magaalada hargeysa sida ay warbaahinta u xaqiijisay maryan yaasiin oo ah ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha muhaajiriinta iyo xuquuqda carruurta
boqol afartan iyo toddoba dhallinyaro oo gacantii magafowa ilaah laakiin qolooyinkan kriminaalka oo magafo loo yaqaano gacanta ku haystay maanta ku soo dhoweynay garoonka aadan cabdulle soddonna ka degta magaalada hargeysa waxaa cad maanta iyo intii aan maxaale arrintan ka soo wada shaqaynayno muddo sagaal sano ah inay dowladda soomaaliyeed ka dhan tahay badbaadada ummaddeeda meel kasta ay joogaan marka waxaan leeyahay dhallinyaradan soo dhowaada waxay ka farxiyeen reerahoodii waxay ka farxiyeen ummaddii soomaaliyeed qaar ka mid a dhallinyarada la soo celiyey ayaa la arkayey iyagoo ku boodaya biraha dadka naafada ay ku socdaan halka kuwo kalena ay dhutinayeen kadib markii ay dhibaato jireed oo xoog leh kala kulmeen magafayaasha danjire cabdi cali diiriye oo ah safiirka soomaaliya u fadhiya dalka liibiya ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda dhallinyarada la soo celiyey iyo dhibaatooyinkii ay la soo kulmeen waxaa mar kale farxad weyn oo ah in dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo ku dhibaataysnaa waddanka liibiya ay dowladdooda soomaaliya ay ku soo celiso waddankoodii hooyo runtii dhib aad u fara badan ayay ku qabeen waddanka liibiya waa anigoo safiirkii soomaaliya liibiya u fadhiye ah xaaladdooda aad baan ula socdaa xaalad aad u liidata oo tabaalaysan ayay ku sugnaayeen ilaahay mahaddiis dadaal dheer kadib oo dawladdooda soomaaliyeed ay gashay waxay ku guulaysatay inay dhallinyaro badan oo soomaaliyeed maanta oo boqol iyo afartan iyo toddoba dhan ay ku soo celiso waddankoodii hooyo dawladda soomaaliyeed wax walbaba ha ku qaadato waxay diyaar u tahay dadaal walba u gelaysaa inay mar walba ku soo celiso dhallinyarada soomaaliyeed oo ku tabaalaysan qurbaha inay ku soo celiso waddankooda waddankooda hoyo annagoo dhan waxaan wada ognahay waddankaaga meel ka fiican inaysan jirin safiirka ayaa dhinaca kale dardaaran u jeediyey dhallinyarada ka soo badbaaday magafayaasha isagoo ku booriyey inay ka qayb qaataan wacyigelinta dhallinyarada weli ku taamaya tahriibka iyo soo celinta kuwa maqan waxaan kula dardaarmaynaa muhaajiriinta ku soo noqotay waddankooda inay dhallinyarada soomaaliyeed oo ay ka soo kaceen ay ku dhiirigeliyaan inay waddankooda ku soo noqdaan safaaradda soomaaliya ee liibiyana ay tagaan ay isdiiwaan geliyaan yaan ku dhiirigelinaynaa waxaan kaloo rabnaa dhallinyarada maanta soo noqotay dhallinyarada soomaaliyeed ay ugu yimaadeen soomaaliya inay ku dhiirigeliyaan inay waddankooda iimaansadaan waddankooda joogaan ayna u sheegaan waddankooda meel ka fiican inaysan jirin riskiga adinku aad qaadateenna oo khatarta idingeliyeyna aad uga warrantaan mid ka mid a dhallinyarada laga soo badbaadiyey magafayaasha iyo xabsiyada liibiya oo la hadlay telefishinka dowladda soomaaliya ayaa uga warramay dareenkiisa kadib soo gurya noqoshadiisa wallahi dareenkay mala soo koobi karo maanta aad iyo aad aan u faraxsanahay anigoo magacayga ah zakariya cumar axmed ilaahay haddau naga soo celiye waddankeena waa jeclaa dambe inaa ka bax marabi ma fahamtay inaa dambe aado dhuushe aado marabi saaxib war dadka niyoo bahasha u dhimanaya xakaakiin war qaar lafaha ka jaban qaar lugaha ka jaban qaar maskaxda oo wax ka yihiin waa la wada buuxa meesha waa la wada xanuunsan yahay ilaahna caafiyo ani waxaanaan hadda boqol toddobaatiyo toddoba qof aanaan hargeyse qaarna uu soo degay qaarna hadda waa kana intaa la keenay muqdisho dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo weli doonaya inay u tahriibaan yurub ayaa u bareeraya halista saxaraha ee magafayaasha iyo xabsiyada liibiya oo ay adag tahay inay ka badbaadaan intii ka gudubtana waxay adeegsadaan marinbiyoodka halista ah ee isku xidha qaaradaha afrika iyo yurub